bandhiga carwada buugaagta ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay qorayaal soomaaliyeed oo caan ka ah bulshada dhexdeeda iyo kuwo da-yar oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo biiray xirfadda qoraanimada oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka mid a gobolada dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho carwada ayaa lagu soo bandhigay buugaag badan oo qaarkood ay ku qoran yihiin afka soomaaliga halka qaar kalena ay ku qornaayeen afaf qalaad waxaana ay dhammaantood ka turjumayeen arrimo u badan dhaqanka hiddaha iyo taariikhda soomaalida doctor shaafici shariif maxamed waxa uu ka mid yahay qorayaasha buugaagtooda ku soo bandhigay carwada waxaana uu qoray buug lagu magacaabo caawiyaha cilmibaaraha xaqiiqdii buuggan waxaan soo bilaabay muddo aad u fog xilligii aan bilaabay waxaan arday ka ah dalka malaysia aan ka diyaarinaya maadada b h d da waxaana igu dheliyey inaan buuggan qoro waxaa dhacday in arday badan oo soomaaliyeed oo dalkii jooga ay ila soo xiriiraan oo mar walba ay iga codsadaan inaan ka caawiyo cilmibaarista ay samaynayan weliba kuwooda jaamacadaha gudaha ka qalin jebinayo markii aan arday badan caawiyey waxaan ogaada baahidu inay ka badan tahay inta ila soo xiriirayso ay dhammaan ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka wax ka baranayo ee u baahan yihiin nidaam ee researchka ama cilmibaarista ay ku bartaan waxaan ogaaday ardayda inay dhib ku qabaan luqadda ingiliishka ama luqadda carabiga intooda badanna rasiijyada caalamka waxaa lagu qoraa luqadda ingiliishka ama carabiga taas kadib waxaan go'aansaday marka in aan la imaado nidaam aan ku badbaadinayo mustaqbalka ardayda soomaaliyeed oo aan ku samaynayo buugga cilmibaarista ee loo yaqaan caawiyaha cilmibaaraha ama lagu baranayo qaabka researchka loo sameeyo farxiyo muxudiin yuusuf waxay ka mid tahay qorayaasha da'da yar waxayna carwadan uga qayb qaadatay buuggeedii ugu horreeyey oo lagu magacaabo ambaqaadka nolosha waxaa igu dhaliyey inaan ku dhiirogeliyo oo aan jeclaystay in bulshada ama dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka jabay ee la degeen ama ay lugaha ka xidheen caqabadaha nolosha in ay kaga gudbaan oo ay u noqdo waddadii ama meeshii ay ka heli lahaayeen faa'iidooyin fara badan oo noloshooda iyo horumarkooda ay kula jaanqaadi lahaayeen xaqiiqdii buuggani wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu saamaynta badan magaalada muqdisho gaar ahaan iska daa dadka akhristayaasha ahee aniga oo ah qoraagi yuu isaameeyey oo runtii wax badan oo noloshayda ka mid ah aan ku dabaqay oo aan kula jaan qaaday waxaana rajaynayaa qof walba oo akhristaa inuu noloshiisa wax badan ka bedeli doono rooble axmed iille ayaa isaguna ka mid ah qorayaasha da'da yar ee soo bandhigay buugaagtooda waxaana uu la soo shir tegey bug loogu magacdaray dalmar oo ka sheekaynaya juqraafiga soomaaliya dalmar buggan baa la yidhahdaa ujeeddaan waxa uu ka kooban yahay siddeed iyo toban gobol labaiyo sagaashan degmo saddex kun saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal deegaan daaqsimeed oo tuulooyin iyo isugu jira magaranaysaa dhul deegaan soddon kun oo goobo waxbarasho aan soo arooriyey jasiiradaha ugu caansan dalka oo ilaa lix iyo toban jasiiradood oo dad soomaaliya ay leedahay ay ku qoran tahay dhul madaxeedyo ay ka mid yihiin raasfuluug iyo magaranaysaa keeb gardafuu iyo raas murcaayo oo dhammaantood ku yaalla gobolka bari marka waxay ku dhaliyeen maadaama ay jiraan buwaag juqraafiya oo soomaaliya oo ingiriis ku qoran buwaag juqraafiya oo ingiriis ku qoran inaan soomaaliya oo soomaali ka dhigo diiwaanka juqraafiga dalka taas ayaa ku dhalisay ugu dambayntii cabdiraxmaan diini oo ka mid a dhallinyarada wax akhrisa ayaa tala ahaan u soo jeedisay in la bilaabo wacyigelin ku aadan dhigaalka afka soomaaliga maadaama dadka wax ku qoro baraha bulshada ay sida ay doonaan wax u qoraan barnaamijkan waan ka soo qayb galay bandhigga buwaagta muqdisho book fair ee sanadka afraad lagu qabanaya magaalada muqdisho aadaan ugu faraxsanahay waxayna muhiimad gaar u leedahay in la sameeyo barnaamij weyn oo dadka lagu wacyigelinayo habdhiga qoraalka far soomaaliga oo aad og tahay sanadidii ugu dambeeyey dhallinyarada iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee social mediaha ama baraha bulshada wax ku qoro nin walba waxa uu u qoraa habba isaga sida uu rabo marka waxaan rajaynayaa barnaamijkan iyo mid ka la mida oo la qaban doono in lagu daro barnaamij guud ee loo samaynaayo dhigaalka qoraalka farta soomaaliga iyo wacyigelin guud loo sameynaayo bandhigan carwada buugaagta ayaa noqonaya kii afraad oo lagu qabto magaalada muqdisho waxaana lagu wadaa in muddo saddex maalmood ah uu ka socdo magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho